wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiwahaab cabdulaahi iyo weliba geeguusi ku qiib galeen munaasabadda ciidanka asluubta soomaaliyeed taasi oo geegii ku dhiiday gudaha xarunta ciidanka asluubta ee koonfur galbeed ee baydhaba welina ciidankan iyo sigooni ay xil saariyena hilyaaryahoobka maxaabiista iyo xabsiyada dalka kayaala weliba la aasaasay labaatii lamadii februaayo kun sagaal boqol toddobaatankii iyadoo tan iyo xilligaasi iyo si hufan iyo ongudayn waajibaasha qaran markila kuraaba dalka soomaaliya muddadii soddonka sanaha ayti burburkii usukajar wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdiwahaab cabdulaahi iyo agaasimaha wasaaradda iyo weliba markaa iyoon ka hambalyeena ciidanka asluubta soomaaliyeed qoysasho welina sheegana in ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo shaqadii eta toosiyowka barbaaryowka iyo sidoo kale sidii bulshada iyo aan wacigelin lahayn iyo caabiyowka dadka soomaaliyeed islamarkaana iyo ka nagan bulshada dad markaasi aqlaaq
magacaygii kan xukuumadda waxaan hambalyo leeyahay dhammaan sareeyayaasha saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda dableyda ciidanka asluubta xaasaskooda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed xuska sanad guuridii kontonaad maalinkii la asaasay ciidanka asluubta soomaaliyeed oo ahayd febraayo runaantii ciidanka asluubta soomaaliyeed ma ahan ilaaliyaal iyo dhaqanceliyaal iyo barbaaryaal maxaabiis ee waxay mar weliba ka qayb qaataan difaacidda dalkan iyo dadkan sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed soomaaliya doctor ibraahim cali muuse iyo weliba hambalyo andirey sanad guurida kontonaad aasaaska ciidanka asriibta soomaaliyeed taasi uusa ka ammaanay shaqada faylim iyo un hayaan ummado soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed annaga waxaan maxkamad u nahay xabsigaana u taaganahay dartiis maanta hadduusan xabsi jiri lahayn maxkamadna ma jiri lahayn waxaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay lafdhabarka maxkamadda inay tahay xabsiga marka haddii xabsi uusan jirin maxkamadna ma jirto magaaladan qof allaala qofkii qof ka soo dacwoodo ama qof dhibaateeya markii saldhigga booliska la geeya ama la keena maxkamadda meesha ugu horreysa loo gudbinaya xabsiga dhexwaan hadduusan xabsi jiri lahayn qofkaas xaggee la gey lahay marka waxaa u baahannahay xabsiga in ilgaar loo lahaado waxaana si khaas ah xukuumadda ugu codsanaya inay xabsiga daryeel gooni siiso waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa taliyaha qaybta iyo taliyaha xabsiga dhammaantood iyo saraakiisha asluubta meeshaan ka shaqayso waan dareemi karnaa dhabar adeega ay dhabar adeegayaan iyo daruufta ay ku shaqeeyaan maanta ayna u taagan yihiin subax iyo habeen siday maxaabiistaas u daryeeli lahaayeen iyo magaca ciidanka asluubta ay kor ugu qaadi lahaayeen waxaan idin leenahay hambalyo waad guulaysanaysaan inshaa allahu tacaala shaqada aa wadaanna waxaan aaminsannahay shaqada ugu fiican oo laga shaqeeya maanta ciidan inaad ka shaqaynaysaan idinka taliyaha ciidanka asluubta koonfur galbeed soomaaliya weliba uusa hadhawaayay dhammaan marti sharaftii ku qayb galay munaasabada soona sheegi inay ciidanka asluubta soomaaliyeed mar waliba yoon diyaaran iyin inayoon shaqeeyeen bulshadiio gaar ahaan inay markaasi si wanaagsan yoola dhaqmaan maxaabiista shargadisan oo laak hirow xabsiyada kayaal deegaanada koonfur galbeed soomaaliya geeg maalintii oo oo maalin weyn waa aasaaskii ciidanka asluubta waay asluubta asluub maydin lijeed horta asluumaydin lijeeday dhaqantoosiska low lafdhabarka ciidanka asluubta dowladda waay maalintan maalintii oo ciidamada galabka sida meelweel baroogan una ku salaamani waay marlamaa dadka dhaqan elyaay mabiista walwelba toosiyaay walilankidiaadisi awshi hakacaasi kii darhadil kii oo oo al-shabaabe dacaash ayuu noo walwelba dadka toosiyaayey ciidanka asluubta